waad garan kartaa badhanow qof mataqaanaa dumar ah oo maanta siri soomaaliya ayaan usoo istaagaya oon xil u qabanaya waa dareemaysaa waxyaalahaas u kalifay wadanku labaatan iyo lixdii sano ee lasoo dhaafay wuxuu ku jiray dhibaatooyin fara badan oo baahsan dhibaatooyinkaas oo mataqaanaa aan la oran karin dadka xunxun keliyaa keenay balse dawlad xumo iyo burbur ay ka dhalatay waxaad dareemaysaa ood arkaysaa inaysan wadanka soomaaliya aysan ammaan iyo nabadgelyo ka jirin waxaad arkaysaa inaysan jirin dawlad soomaaliyeed oo hana qaaday oo dadka iyo shacabka ku filan oo kor u qaaday nolol maalmeedkooda nabadgelyada waxbarashada dhaqaalaha iyo mataqaana kaabayaasha dhaqaalaha iyo meel kastaba ka hana qaaday waxaad arkaysaa ummadda soomaaliyeed oo kala guurguuray oo kala shikiyey waxaasna ay ugu waacan tahay dawlad xumo oysan jirin xiriirka dad dad shacibka iyo waan gartay wax xiriir waan gartay canab musharax canab adigu ma leedahay kartidii iyo hufnaantii iyo aqoontii madaxweyne lagu noqonayay markaad isqiyaasto
bidhanow waxa isoo kiciye wax yar maaha haddaana kartidii aqoontii iyo dadnimadii iyo wadanninimadii iyo caqligii weliba xis buuxa oon oon oon dhamays oon oon ahayn mataqaanaa qof xanuunsan ama cudurro qaba waad dareemi kartaa runtii waxaan isleeyahay labaatan soddonkii sane oo ugu dambeeyey waxaan haystaa khibrad ugu filan waxbarasho waxaan bartay mataqaanaa kaabayaasha dhaqaalaha waxaan bartay siyaasadda mataqaanaa dawlad wanaagga nidaam dawladeed iyo kala dambeyn ayaan soo arkay dawlado badan baan lasoo shaqeeyey oo dawladda soomaaliya ay kamid tahay dawladda mataqaanaa cabdullaahi yuusuf waxaan kasoo shaqeeyey dawladda maraykanka oo haddaba shaqooyin badan ka hayo waxaan lasoo shaqeeyey hay-adaha samafalka oo aadamiga wax u qabta iyo dib udejinta qaxootiyaasha oo dadka qaxootiga wadanka la keeno dadki kala shaqeynayaan kamid ahay waxaan soo aragnay low iyo order waxa la yidhaahdo kala dambeyn waxaa jirta in soomaalida madaxtinimadeeda inta badan waxaa la hadhay baa la idhahdaa qabyaalad iyo cadaalad daro iyo musuq maasuq iyo karti daro marka qodobada aynu soo sheegnay ee ragga soomaalida saameeya dumarka soomaalida qaar xil loo dhiibayna waxaa la yidhi iyaga laftigoodu kama fayooba oo hadday noqoto xaggii musuq maasuqa iyo hadday noqoto xaggii qabyaaladda dumarka soomaaliduna way ku jiraan qodobadaas waaweyn ee dowladnimada soomaalida iyo madaxtinimada soomaalida la hadhay aduu maxaad ka qabanaysaa runtii bidhaan aan horta kuu waramo rag iyo dumar qof kastaba qabyaaladu way saameysay waa runtaa balse waxaad ogaataa burburkii wadanka baaba-iisa dumarku horta way ka madax banaanaayeen waa laga yaabaa inay jiraan dumar markaana dagaalada ay jireen sokeeye inay raggooda u adeegaan oo gabad qayliyaan oo ililaasaan laakiin waa lasoo dhaafay waxaas waxaas waa laga mooday waa lasoo dhaafay waktigeedi lama joogo midhaan waxaad ogaataa maanta soomaaliya labaatan iyo lix sano ayay burbur ku jirtaa maanta looma baahna in laga sheekeeyo qabyaalad maanta waxaa loo baahan yahay qaran soomaaliyeed in la dhiso waxaan aaminsanahay gabdhaha soomaaliyeed dumarka soomaaliyeed labaatan iyo lixdii sano ee wadanku burbursanaa kuwa qurbaha jooga singal maadaro iyagoo ah iyagoo caruurtii lagu sayriyey iyagoo nimankooda meelaha ay iska joogaan oo wadamo kala joogaan oo qaar dawladda usoo raadsadaan xilal inay intaa caruurta la kufaan oy kacan kufaan oo ilmahooda koriyaan oy wadan weliba dakhliga wadanka soomaaliya uu ku nool yahay ay iyagu soo diraan sidaa darteed dumarka soomaaliyeed waa la sabarka ummadda sidaa darteed waxaan ku leeyahay dembi ma laha dumarku dembi ma laha waa hooyo hooyo marka ay gurigeeda barbaariso ayay ummadda kalena wax barbaarin kartaa maadaamaan guryihii soo barbaarinay oon guryihii soo dhisnay oon isku keennay rag iyo dumarba aan caruurtigan waxaanu aaminsannahay inaan u istaagno dalka oon dibidhiska wadanka aan ka qayb qaadano oon weliba gorox xilalka muhiimka aan qabanno